بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ثم حمد لله الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه الحمد لله إلهي بقى مهد إسكاله مهد أردن إلهي بقى إسكاله subxaanahu wa tacaala na waafajiyey meeshaan hadda aan joogno waxaa kaloo aan mahad u celinayaa dadkii shirkan sharafta leh soo abaabulay isku soo dabariday effort geliyey waktigoodii u huray waktigan oo xilligan aada u qabow gaar ahaan waxa weeyaan gabdhaha ayaa la ii sheegay marka aad baan ugu mahadinaya insha allah ka sii wada meesha suldaan faqi martidii kale sharafta leh eldariska reer toronto alxamdulilah hooyooyinka iyo dhallinyarada iyo dhammaan martida sharafta leh waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilaahi aniga iyo wafdigayga oo suldaanka aan la socdo waxaan soo galnay safar dheer oo united state oo columbus ohio baan ka nimid si aan idinkala qayb galno shirkan caawa intaa kadib waxaan leeyahay dadka hooyooyinka iyo odayaasha sharafta leh ee reer tonono kelmed ayaan dhahayaa waxaan kaloo aan dhahayaa kelmed kale oo iyaga ku wajahan youthka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan maaragtay koonfur galbeed ee soomaaliya oo communitiga hadda mostale inta ay fadhiya ay yihiin kelmed kale waxaan ku wajahayaa guud ahaan soomaaliya dadka jooga oo soomaaliya jooga meel kasta ay joogaan ayaan ku wajahayaa kelmadeyda ha noqoto koonfur galbeed ee soomaaliya iyo puntland jubbaland jubbaland somaliland whatever waxay ahaadaanba iyo gobolada dhexe ayuu maaragtay messagekaygana aan ku wajahaya haddii aan la yidhaahdo tan koowaad oo hooyooyinka iyo maaragtay odayaasha soomaaliyeed ee koonfur galbeed ka soo jeeda iyo guud ahaan soomaalida waxaan leeyahay walaalayaalow haddii failure halkan aan ku noqonno oo north america guud ahaan canada iyo america aan dadkan inta ku dhalnay meel aan loo meel dayin meel marjac ay u noqdaan haddaan laga fekerin waxa weeyaan dhammaanteen waxaan ku sugannahay khatar oo failure ah waxa weeyaan nin walba oo maaragtay da-diisii waxa weyaan waa sii baxaysaa inta oo odayaasha xilligooda wuu dhammaanayaa waxaa soo haraya jiilkan yar waxay maaragtay inkastoo they have to be proud wada american or canadian inay noqdaan oo communitiga ay wax la wadaagaan ay maaragtay ay aada u wanaagsan tahay haddana identigoodii oo soomaalinimo ay ka soo jeedaan inay maaragtay lagu dadaalo oo maaragtay cultureka wax laga baro diintooda lagu xoojiyo intaas waxa weeyaan waxay ku wajahan tahay odayaasha iyo hooyooyinka sharafta badan ee shirkan caawa ee koonfur galbeed ay samaysatay communitigan intaas ayaan maaragtay usoo jeedinaya dhallinyarada ka soo jeeda koonfur galbeed gabdho iyo wiilalba halkan fadhiya iyo dhallinyarada kale ee soomaaliya guud ahaan anoo aan kala saarayn waxa weeyaan think it jaaniska adinka aada haysataan maanta dad kale oo walaalahiina ah oo cousinkiina ah oo they are in Somalia ay taagan yihiin maanta they are suffering they don't have schools they don't have hospitals they don't have anything imagine adigana hooyada iyo maartay aabaha iyo maartay communitygan stronga ah halka ku nooshahay wax walba ay kuu diyaarsan yihiin chineskan haddaa wax ka soo bar yani wax ku baran weyso oo dadkaaga dambe aada helbegarayn weyso waxa weeye imagine who you are marka dhallinyarada waxaan leeyahay fadhiga kakaca chineska aada haysataan ka faa'iidaysta communitygan aada la joogtaanna waxa weye be proud waxa weeyaan inaad billars aad ka noqotaan sida walaalkay faysal oo kale group badan inay soo baxaan oo ku absirsada communitygan especially maartay maartay koonfurta koonfur galbeed ee soomaaliya haddaan wax yar idinku noqdo ma jecli in dadka soomaaliyeed sida hadda maaragtay federalismka loo sameeyo in group group loo sameeyo principal aan aaminsanahay ma aha laakiin wixii baa hadda sidaa noqday towjihaadkayga wuxuu ku toosan yahay everywhere oo soomaaliya waxa weeyaan haddii community ahaan ay isu tagaan guud ahaan aan isu tagno inaan wax weyn aan bedeli karno we have to be proud isn't it yes we can do it insha allah waa samayn karnaa waa samayn karnaa haddii aan la yidhaahdo taas waxay ku wajahneyd dhallinyarada koonfur soomaali koonfur galbeed soomaaliya kasoo jeeda iyo guud ahaan soomaalida nagala soo qayb gashay waxa weeyaan inay waane iyo maaragtay darsi ay u noqoto waxa weeyaan maaragtay maaragtay janiska ay haystaan inay uga faa'iideeyaan dadkooda gadaal jira iyo ku inta jooga laftigooda inay uga faa'iideeyaan waa muhiim wey dadka kale ee soomaaliya kusoo haray waxa weeyaan oo dalkii ku soo haray meeshaad rabtid ka joog whatever land aad sheeganayso ood ka joog wallaahi waxaan idiin sheeganaya waxaan idiin sheegayaa wixii aan midnimo ku wayno falfaariqaati ma ku helayno walaalayaal remember that maskaxdana geli waxaan idiin sheegayaa nidaamkan hadda ee federalismka oo gobolaysigan hadda loo sameeyey jas wuxuu sahlayaa waxa weeye qof walba gurigiisa inuu dhisto waxa weeyaan meesha uu guri uu yacni deegaankiisa uu yahay inuu dhisto guud ahaan waxa weeyaan uu wax qabto iskuulaad ka dhiso wax walba ka sameeyo communityga meesha ka soo jeeda isbitaallo laga dhiso yes we can do it waa samayn karnaa waxa weeyaan guud ahaan waxa weeye dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya waxaan leeyahay koonfur galbeed soomaaliya waxaan leeyahay meesha hadda ugu liidata I'm telling you truth hadda meesha ugu liidata waa goboladan koonfureed wey behind marka loo fiiriyo puntland behind marka loo fiiriyo somaliland waa dambaynaa let us do dadka intellectualska iyo dadka wax haysta iyo dadka maarata community servicekow waxa weeyaan gadaal u fiiriya dadkii waynu helmaanay waxaan u qaban karnay inaan u qabanno waxa weeyaan waxa weye adoo kanadaysa waxa weeyaan wax badan baad u qaban kartaa dadkii ku safargaro waaya xagga jira waxban baad u qaban kartaa anoo maraykan ah waxaan u qaban karaa wax ka weyn haddaan iskaashano waxbayn ayaan ka qaban karnaa waxaan baaq u jeedinayaa waxa weeyaan dadka oo micno darrada ah qof islaama oo walaalkiisa dhiiggiisa daadinaya without reason gaar ahaan dadka hadda ku dagaalamaya oo principalka iyo waxay ku dagaalamayaan aan la garanaynin waxa weye walaalayaalow ilaahay cadaabtiisa ka baqa ilaahay u soo noqda intaas labaatan iyo wax la jira oo sannadood baa la isdilaayey waxa weeyaan la isboobayay oo la isdhibaataynayay nin wax ku keenay ilaahay abuurta ma jiro anigu hadda waxaan leeyahay waxayba taagan tahay niman remember everybody ayna haaruun ayna qaaruun ayna sida markii la dhahayay haddaad soo wado soo wado waxa weye soomaaliya haddaad soo gasho ayna hebel ayna hebel ayna hebel haddii la yidhaha woo dhintay wixii asaga uu ku dagaalamayay oo ilaahay uu kugu- uga caasinayay oo ummadda soomaaliyeed uu ku kala geynayana waxba kama hayo ilaahayna wuu ku yani ku- wuu ku caasiyey bulshadana wuu u kala geeyey marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee- ee maaragtay ee, dhiigga ha iska daayaan walaalayaalow qoriga dhiga qaranka ha la qaato waxa weeye ummaddana ha laisku soo jiido waxa weeyaan een, wixii nabad lagu waaya dagaal laguma helo Yes.
جزاكم الله خيرا قف والبا قف با ريليشن على الله داي tell them وشيك والله ثم والله نينك اسقو او هاف او مريسا oo caasi ah oo ilaahay ku caasiyey ummadana ee dembi uu ka galay ayaa laga kaxeynaya amshur midda kale waxaan leeyahay dadka ku dhiiraday in dad kale oo walaalkooda oo dignigtigiisii uu ku xadgudbo oo degaankiisii uu ku dhibaateeyo it is unacceptable wax la qaadan kara ma aha walaalaan nahay aniga walaalnimada inaad iigu kaalmaysaad leedahay waxa weeyaan wixii xuquuq aan, aan kugu lahay xuquuq haddaan kaa waaye haddana dhib kale inaad iigu darto xaq ma u lihid hadda ka bacdina waxa weeyaan wax layska yeeli doono ma jiro haddii aan la yidhaahdo waxaan leeyahay dadka ka soo jeeda koonfur galbeed ee soomaaliya ee, waa dad nabad ah waa dad ma aragtay haddii ilaahay idinkeedii leeyahay degaan ah oo ee, ee, civilization oo dheer leh cid ay ku xadgudbeen ma jiraan soomaalida kale waxa weeyaan een, ee, walaalaheenna waxaan leenahay wargaabsada waxa weeye enaf is enaf waxa weeyaan ha la isqadariyo waxa weeyaan een- een maaragtay nin walba degaankiisa in lagu lagu tixgeliyo in walaalnimada soomaaliyeed aan la seegin waxa weeye wixii nabad lagu waayo dagaal laguma helaayo waxaan leeyahay een, ilaahay ha soo hanuuniyo qofkii jid maaragtay qaldan meel wax ku raadinayo ilaahay ha ku soo hanuuniyo haddii maaragtay hanuunkaas aad wax yani wax ku qaadan weysana dee waa la iska kaa dhicinaya haddii alla yidhahdo insha allah waxa weeye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu